إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey weeraro kala duwan haween ka tirsan dowladda federaalk ayaa dacwad ka gudbiyey madaxda turkiyada haysta garoonka muqdisho oo lagu eeliyey falal anshax xumo ah ku dhowaad toban dhallinyaro ah ayaa aanu qabiil loogu dilay degmo ka tirsan dhulka soomaali galbeed shaqa joojin ay sameeyeen ganacsatada iyo gaadiidleyda hiiraan ayaa sababay inay hoos u dhacaan gaadiidkii ka bixi jiray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa lasoo saaray tirikoobka shilal sanadkan ka dhacay waddanka kenya kuwaasoo ka khasaaro badan sanadkii hore deegaano ka tirsan gobolka sanaag ee uu ka arrimayo maamulka la baxay puntland ayaa laga soo sheegayaa xaalado xagga nolosha ah إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من kusoo dhowaada warkii oo dhan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey weeraro kala duwan mujaahidiinta xarakada al-shabaab waxay maanta barqadii dagaal culus ku ekeeyeen saldhigii ciidamada maamulka jubbaland ay ku lahaayeen buundada deegaanka buule xaaji wararka horudhaca ah ayaa sheegaya in weerarkaasi ay ku dhinteen lix askari halka ay ku dhaawacmeen sagaal kale shabaabal mujaahidiin ayaa waxay maanta dagaal ballaaran ku qaadeen saldhigi ay ciidamada kenya ku lahaayeen degmada lafey weerarkaasi oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa ka dhashay sida ay ilawareedyo sheegayaan khasaare soo gaaray ciidamada kenya inta la xaqiijiyey laba askari oo kenyaati ah ayaa ku dhintay weerarkaasi dhaawacan waa saddex askari oo kenyaati ah isla wararka mandheera xarakada shabaabul mujaahidiin waxay weerar ku qaadeen askarta ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka gooba ee hoostagta degmada baanasa intuu weerarka uu ka socday ciidamada kenya waxa uu dab qabsaday qayb ka mid ah xerada la weeraray ilaa iyo hadda maanan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi haween ka tirsan dowladda federaalk ayaa dacwad ka gudbiyey madaxda turkiyada heesta garoonka muqdisho ee lagu soo eedeeyey falal anshax xumo ah cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya fadeexad weyn ayaa ka taagan garoonka magaalada muqdisho ee aadan cadde kadib markii ay soo shaacbaxday falal anshax darro ah oo ay turkida garoonka haysata kula kaceen haween ka tirsan dowladda federaalka afar haween ah oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dacwad ka gudbiyey madaxa shaqaalaha shirkadda favori ayr tultul oo ah nin u dhashay turkida haysata garoonka aadan cadde ninkan ayaa la sheegay in haweenka soomaalida ah ee ka tirsan dowladda federaalka shaqada markii uu siinayo uu ka dalbado falal anshax xumo ah sida ay sheegeen haweenkii dacweeyey kuwaasi oo qaarkood shaqada la siiyey kadib markii ay fuliyeen dalabkiisa afarta haweeney dacwada soo gudbiya ayaa waxaa ku jira haweeney sheegtay in iyadoo uur leh shaqada uu ka ceeriyey ma cadda in uurka turkidu u leedahay iyo in kale madaxa shaqaalaha ee shirkadda favori ee hadda falkan lagu soo eedeeyay ayaa la sheegay in shaqada xilli hore laga buriyey balse isfahan dhex maray isaga iyo kooxda xasan sheekh iyo saraakiisha turkida ayaa dib loogu soo celiyey garoonka muqdisho isagoona dib u helay madaxii shaqada iyo shaqaalaha shirkadda favori wuxuuna halkiisa ka sii watay dhaqan xumidiisa arrintan ayaa noqotay mid ay dad badan oo soomaaliyeed aad u dhibsadeen maadaama falku yahay mid aad loo inkiro tii ay sii dheer tahay in waddankooda sidaas qaabka daran loogula dhaqmayo haweenka haweenkan ayaa horey isugu dayay inay dacwad ka gudbiyaan turkida balse mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka ee garoonkaas ku sugan ayaa sheegay inay ka cabsanayaan in shaqadooda waayaan haddii ay ninkan kiiskiisa furaan dhaqanka noocan ah ayaa ka jira goobaha ay dowladda federaalka ka joogaan soomaaliya iyadoona horey warbaahinta ay uga soo hormuuqdeen haween badan oo sheegaya shaqada gogoldhaaf inay ku beddeshaan laga dalbaday kadib markii ay shaqo u raadsadeen shisheeyaha dalka kusoo dulay iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka ku dhowaad toban dhallinyaro ah ayaa aanu qabiil loogu dilay degmo ka tirsan dhulka soomaali galbeed warkaasi waxaa ka waramaya maxamed sheekh degmada wardheer oo ka tirsan gobolka doolo oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee itoobiya gumaysiga ku haysato ayaa waxaa lagula kacay dhallinyaro arday ah oo ku sugnaa masjid ku yaala degmadaasi dilkan ayaa dhacay saaka salaadii subax waxaana halkaasi lagu dilay lix ka mid ah xirtii masjidka cilmiga dalabka u joogay kuwaasoo la sheegay inuu dilkooda salka ku hayo aano qabiil falkan ayaa la sheegay inay ka dambeeyeen kooxo dabley ah kuwaasoo rasaas ku furay xirta kadibna goobta ay isaga baxsadeen shan ka mid a dhallinyaradu waxay ka soo jeedeen hal beel waxaana sababta dadka deegaanka ula xiriiriyeen falkan aano qabiil wararku waxay intaas ku darayaan in galbeedka gobolka doolo oo ay ka tirsan tahay magaalada wardheer ay ka taagan tahay xiisad adag oo u dhexaysa qabaa'ilo halkaasi degaa dagaaladan qabaa'ilkae kusoo laalaabanaya geyiga soomaaliyeed ayaa aqoon-yahanada iyo waxgaradka soomaaliyeed aaminsan yihiin inay hurinayso dowladda etoobiya oo dalkaasi soomaaliyeed deris la ah dhulkaasi soomaaliyeedna gumaysato shaqa joojin ay sameeyeen ganacsatada iyo gaadiidleyda hiiraan ayaa sababay inay hoos u dhacaan gaadiidkii ka bixi jiray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warkaasi cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahinaya shaqo joojintan ayaa timid kadib markii ganacsatada iyo gaadiidleyda ka sheegteen ciriiri iyo wadayari ka jirta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taasoo ay sii dheer tahay amni darrada ka jirta magaalada isbaarooyin ka yaalla wadooyinka aada magaalooyinka kale ee gobolka ayaa sidoo kale ka mid ah waxyaabaha sababay inay yaraadaan gaadiidkii ka bixi jiray magaalada waxaa hoos u dhacay dhaqaalihii magaalada gaar ahaan kii soo geli jiray gaadiidleyda maadaama ay shaqadoodii istaagtay waa kuwan qaarkood oo ka warramaya dhibaatada ka jirta magaaladaas waddadan waxaa loogu talagalay sideedaba ma ahayn magaalo caasimada ma loogu talagelin dhinac walba waddadeeda waxa afar baabuur iyo shan baabuur wax noocaas way joogi jiray bayskii waddaduna gebigeedba waaba shan mitir iyo lix mitir wax lamidaba lixba magdhama soddon isbaaraa taalla meeshaan ilaa matamaan inta ka dhaxaysa magaalada gudaheediina waatana waa isku xidhantaha wax amni oo ciidamaha ka shaqeeya iyo wax nadaama midna kama jiraan waa jaantaar rogan soomaalida waxaa noocaan oo kale waxaa la yidhaha ufna la oran waay urna loo dhimay waa ufna la oran waa urna loo dhimayaa layidhi maamulka ma jiro marka waxa weeye ummaddan ilaahay baa u maqan celno cidna uma maqna ceelna uma qodna magaaladii beledweyne waa saam waxay ku noqotay saamne waxaa waaya sharci darro maamulka ma jiro waa la hirtamayaa waxaa u sababa baabuurta acnimidlayaasha oo horarka laga dejina inay habeenkii dejiyaan way diideen hal baabuur acnimidlaha soo gala oo rorar baqaar u wado halkaas baabuur magaala xaba gudan maahan magaaladiina laba jiday leedahay isbaarooyinkaha sababta ugu weyn waa isbaarada waayo waxay isku celinayaan waxaanu baabuur acnimidlayaal isku celinayaan gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada xarunta u ah ee beledweyne iyo hareeraheeda waxaa ka jira saddex maamul kuwaasoo mid waliba oo ka mid ah uu leeyahay hannaan lacag qaadis ah waxaa intaasi dheer in maamul kasta oo ayaga ka tirsan ay leeyihiin ciidamo iyo maleeshiyaad macawiisley ah oo waddooyinka la taagan qoryo dadkana dhacaya hiiraan ayaa xaalad la inkiro gashay kadib markii ay mooryaanta macawiisleyda ah ku xoogeysteen qaybo ka mid ah gobolkaasi waxaa la soo saaray tirikoobka shilalkii sanadkan ka dhacay waddanka kenya kuwaasoo ka khasaara batay sanadkii hore cabdifataax diiriye ayaa ka waramaya waddanka kenya sanadkan gudihiisa waxaa shilal ugu dhintay dadkii ugu badnaa oo tiro ahaan gaaraya saddex kun saddex boqol lixdan iyo sagaal qof marka loo fiiriyo sanadkii hore ee laba kun saddex iyo labaatankii oo ay tirada dhimashadu ahayd saddex kun boqol konton iyo kow ruux waaxda adeega booliiska dalka ee n b s ayaa sheegtay in sanadkan gudihiisa saddex kun saddex boqol lixdan iyo sagaal qof ay kenya ugu dhinteen shilal dhacay dadka ku dhintay shilalka ayaa isugu jira kun laba boqol siddeetan iyo kow qof oo waddooyinka gudbayey siddeed boqol labaatan iyo shan ka mid ah wadayaasha mootooyinka lix boqol labaatan iyo shan oo rakaabka baabuurta iyo laba boqol siddeetan iyo kow wadayaasha baabuurta intii u dhexaysay bilihii koowaad ilaa bishan sagaalaad waxaa shilalka waddooyinka waxyeelo ka soo gaartay toban iyo lix kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaal tirakoobkani waxaa shaaciyey waaxda adeega booliiska kenya xukuumadda dalkaasi ayaa walaac ka muujisay korarka ku yimid shilalka kala duwan ee ka dhacaya waddankaasi siihayaha xilka taliyaha guud ee ciidanka booliiska gilbert masengeli ayaa walaac ka muujiyey shilalka sii kordhaya oo waxa uu sheegay in loo baahan yahay in mas-uuliyad la iska saaro xaqiijinta badqabka marka la adeegsanayo waddooyinka kala duwan darawaliinta ayuuna kula taliyay inay si buuxda ugu hoggaansamaan xeerka waaxda taraafikada sanadkii hore ee laba kun saddex iyo labaatankii tirada dadka gudaha kenya ugu geeriyooday shilalka ayaa ahayd saddex kun boqol konton iyo kow halka ay sanadkani ka badan tahay tiradaasi si kastaba dhaacdooyinkan ayaa loo aanayay arrimo ay ka mid yihiin in rakaabka iyo darawallada aynan xiran suunka gariga darawallada qaar oo baabuurta si xawli ah u kaxeeya iyo isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya iyo tayada qaar ka mid ah gawaarida oo aan wanaagsanayn deegaan ka tirsan gobolka sanaag ee uu ka aramiyo maamulka la baxay puntland ayaa laga soo sheegayaa xaalado xagga nolosha ah mubaarak cumar ayaa faahfaahinaya dadkan ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka sanaag ayaa soo wajahday biyola-aan caafimaad darro iyo xaalado kale oo xagga nolosha ah oo ka jira deegaankan dadka biyola-aanta saamaysay ayaa u badan dadka xoolodhaqatada ay ku dhaqan deegaankan qaar ka mid ah dadka ku nool deegaankan oo la hadlay warbaahinta ayaa cabasho xoogan ka muujiyey arrinkan sidoo kale waxay tilmaameen in xoolihii ay ka hayaameen deegaanadan sababa ku aadan biyola-aanta iyo xaaladaha kale ee ka jira deegaankan waa kuwan iyagoo ka hadlayay arrimahaas waxaan kaala soo xidhiidhayaa xarka dheer waxaan kaala soo walaale aan kaala soo xidhiidhay abaar soo baahaday gobolka baran golooyinka iyo intaa hoos tagta oo gugiiba uu ku yaraa hadeerna weli dawrwaaha ay haystaan biyola-aan caafimaad darro xoolihii oo ka hayaamay beeryaa dhulkii noqday oo xitaa cadays iyo caano iyo cag dadkii waayay waxaweye riigegma ahayn baraag bay ahayd gugii dhaweyd xooga xoogaagii ahaa welamaba gelin ilaa waktigaana biyodhaansba ku jireenin waawoodi waayeen dadkaasi haraadbay ildaran yihiin hadda waxaan anugu kaala hadlayaa xarka dheere waxay hor taagan dad haddeer caagada qaybqaysanaya oo waxa weeye meelihii u dambeeyey ceelbiyood iyo ceelriig midna male meeshaa bakti araad baa yaal wallaahi dabeero iyo dad iyo juuyo wixii xitaa xabad xabad riyaa oo helahaa waxay sidaa cabaan way waayeen awalba booyado isticmaali jiray booyadiina markii shidaal la shidaalsan waayo bay yidhahdeen de annagu haddayna shidaal soo dirsan miyay idiin keenayn waxaa marar badan meelaha ay ka tirso dowladda federaalk iyo maamulada shisheeyaha ku daawan laga soo sheegayaa dhibaatooyin baahsan oo ay ka mid yihiin biyola-aanta taasoo ay ugu wacan tahay dowladda federaalk aan wax taakula u samayn bulshada waxaana dhibaato ahan ka geysta goobaha ay maamusho guud ahaan warkii alfurqaanna waa naga intaa